qoysaska barakacayaasha ee ku nool kaamka najaxe magaalada beledweyne ayaa wajahaya xaalado biyoyare ah iyaga oo hadda isticmaala biyaha webiga shabeelle oo ay ka dhalan karaan cuduro maadaama dhadhankooda iyo weliba midabka biyaha intuba uu isbedel ku yimid qoysaskan ayaana u badan caruur iyo haween kuwaas oo daruufo badan oo ay ugu horeyso biyoyarida ay ku haysato kaamka najax oo ay hadda ku nool yihiin ee duleedka magaalada beledweyne qaar ka mid a barakacayaasha ku nool kaamka najax ayaana warbaahinta la hadlay biyahan cabno waa biyo webi biyihii webigana waa isbedelay oo biyihii qareeraa soo galay sidaysay aadaan sii go-ohooyeen hay-adda waxaan ka codsanaynaa biyogelin biyo inana noo keeno oo nanoo keeno booyaad meel nanoo dhiso sidaasaan dowladda hay-adda aan ka codsanaynaa biyaha webigana markay isbedelaan cudurro badanaa ka dhashaa cayayaanaa ka dhalana qoraxdayna waa kulushahay oo bil maarsaa lagu jiraa marka biyahaasaan aad aan u towsannahay webigii qaraaraas noqda biyihii waa yaraadeeno waa iska cagaarteen marka waxaan u baahanna in biyogelin naloo sameeyo oo biyo naloo keeno oo maanta maartay waxaan ku cuni lahayn hataa waan rabnaa waxaan ku afurna hataa ma haysano marka dhar hataa ma haysa ilmaha waxay noogu iidaan wax walba waa iskaga baahannahay hadda waxaa noogu sii daran biyaha iyo baadkaa noogu sii daran in naloo keeno oo si dhaqsil naloogu keeno hadda saan ay tahay hataa ilmaha hataa naga shubmooyin annaga waaweenka caloosha ay naga qabteen waa shubmoohoynaa marka waa kaas in biyo naloo keeno aan u baahannahay oo biyo macaan naloo keeno biyogelin naloo sameeyo saasaan u baahannahay galabtiina waa iska go-aan waqtiga afurka biyaha waa go-aan oo yufay dhahaan marka marka qaar waxaan barinaa oo manaan barina waxaan ku afurna ma haysano oo biyo e dhibaato aad u weynaanu ku qabnaa annaga saasay sii tahaaba xilliyada qaar la helinba inay la helo biyo ummadda meesha deggan ku filan ayagoo markaas wasaqaysan waana dareemi kartin qof maanta dhan soonaay inuu biyo webi oo xaaladooda ay bariga dhaxa tahay uu ku afuro hadduu ku afurona dhibaato maogi wax kaloo hadda uu ka istifiida ma lahan marka waxaan u baahnaan lahayn inaan biyo nadiif ah sidaan macnaha aan ku heli lahayn noolu sameeyo oon xilliyada hadda ramadaana lagu jiraa waad dareemi kartiin qof maanta dhan soonaay xaaladda uu ku sugan yahay inaan marka biyahaas culeyska noola saaro biyo nadiif ah noola keeno aan u baahan aana codsanaynaa maadaama dad dan yar nahay aan macnaha awoodin goobaha caafimaadka inaan maanta aan had kastaba aan gaarno waana dareemi kartaan shuumbiyood xaaladda uu leeyahay wixii marka nadiif ma ahan waa biyo xaaladoodu ilaahay og yahay webigii waa qaraar lama cabi karan marka qaar maanta dhan waa sooman tahay barf ma haysatid xitaa iskaga qaboojiso qaboojiya haddaad ku shubtane wax faa'iido keenaa male maba cabi kartid marka qaarba naftaas lagu sabamaogi wax faa'iidooyay leeyihiin mala xiliyadan oo kale marka la gaaro jiilaalka waxaa isbedela dhadhanka biyaha webiga shabeelle waxaana xaalad adag oo dhinaca nolosha ay soo wajahdaa dadka barakacayaasha ee ku jira kaamamka ku yaala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan